alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaan ku soo jirnay manduumadii wasiyatu abi isxaaq alalbiri raximah اllahu tacaala qaala annaadimu raximah اllah wain jahiluu calayka faqul salaama lacalaka sawfa taslamu in facalta waman laka biاsalaamati fi zamaani tanaalu lcisma ilaa in cusimta wuxuu sheekhu yiri raximah اllahu tacaala wain jahiluu calayka hadday kugu jaahilnimo sameeyaan oo sidii wax magaradka ay kula dhaqmaan faqul waxaad ku tiraahdaa salaama ay usalimukum salaama wadan salaamaya nabadgelyo lacalaka waxaa la rajaynayaa sawfa taslamu inaad nabad gasho in facalta haddii sidaa haddii aada yeesho wuxuu ka waramaya sheekhu raximah اllah oo beytkan beyt kaga horeeyey beyt ka horeeye kaga waramayey in dadka aada dhex gasho aada ka dheeraato adoo markaa ka digtoon yani inaad jamcisid beyna alikhtilaaط wa beyna almufaaraqa markay maslaxaddu keensanayso inaad la kulanto inaad dhex gashana aad dhex geshid markay dant dantu keensanayso maslaxadduna inaad ka dhex baxdid inaad ka dhex baxdid horena waa usoo tilmaanay masaladaas in markaa culimadu laba qowl ay ka leeyihiin qolo oranaya inuu qofku ku dhex jiro dadka ayaa fiican iyagoo daliishanaya xadiidka macnaha tilmaamaya iyo qolo markaasi oranaya qofku waa inuu ka dhex baxaa dadka iyagoo markaa daliishanaya axaadiidta sidaa tilmaamaysa bacdu aqwaali salafna waa soo aragnay marka masaladaasuu ka warramayay sheikhu wuxuu leeyahy haddaba dadka wax magaradka ahaa hadday si aan fiicnayn kuula dhaqmaan oo hadal xun ay markaa kula hadlaan ha la wadin halkaana ha u dhaafin waxaad ku tirahdaa salaaman ay usalimukum salaaman wadan salaamaya salaanta in loo jeedo yan markaa salaam assalaamu calaykum dheh nabadgelyo iyo in loo jeedo yan markaas waxaa weeyaan faqul salaaman ay qul lahum kalaaman laysa fiihi adan walaa ithm waxaad ku tirahdaa hadal nabadgelye ah oo dembi iyo xumaan midna aysan ku sugnayn kula hadal oo hadalkay kula hadle yani kugula hadleen ha u jawaabin adoo markaasi ku camal falaya qowlu llahi tacaala wa acrid cala aljaahiliin wax magaradkaa ka jeedso wax magaradkaa khud ilcafwa waamur bilcurfi wa acrid cala aljaahiliin yani nabi maxamed alle markuu la khitaabaya wuxuu ku yidhi cafiga iska qaado dadkana wanaagga far dadka wax magaradkaana ka jeedso wax kastoy kugu yihaahdaan ha u jawaabin kadalika cibaad الraxmaan alla wuxuu inoogu sheegay sifaadkooda inay ka mid yihiin waidaa khaaطabahum اljaahiluuna qaaluu salaama dadka wax magaradka markay la hadlaan waxay ku yihahdaan salaaman bay ku yihahdaan yani nabadgelyo ayay ku yihaahdaan culimo badanna macnaha waa cabireen inaan dadkaas wax magaradkaa waxa ay ku hadlayaan iyo waxa ay samaynayaan in waxba laga soo qaadin wuxuu yihi imaam shaafici raximah اllah yukhaatibuni safiihu bikuli qubxin waakrahu an akuuna lahu mujiiba yaziidu safaahata waaziidu xilma kacuudin zaadahu lixraaqu tiiban yukhaatibuni safiihu ninka wax magaradkaa wuu ila hadlayaa bikuli qubxin xumaanoo dhan buu igula hadlayaa wa akrahu waxaa nacayaa an akuuna lahu mujiiban inaan ahaado mid u jawaaba kaa xumaanta igula hadlaya inaan u jawaabo waa nacayaa yaziidu safaahatan wuxuu kororsanayaa hadal xumo aflagaado waaziidu xilman anna dulqaad baan kororsanayaa kacuudin shanigayga waxaad mooddaa kacuudin cuud oo kalead mooddaa cuudkaasoo zaadahu u ziyaadiyey alixraaqu gubashadu diiban udgoon yani cuudka guryaha lagu shito oo udgoon markasta uu sii gubto udgoon iyo caraf ayaa markaa laga kororsanayaa marka waana sii gubanayaa marka saasoo kale wey shanigayga iyo shaniga qofkaas hadalxumada igula hadlaya hadal xun buu ku hadlayaa inaan u jawaabo waan ka rahsanaya maxaa yeelay yani markastoo xumaan uu sii ziyaadiyo aniguna waxaan ziyaadsanayaa dulqaad waxaan la midahay tusaalahaygu cuudkaasi gubanaya oo marka udgoon uu kasii kordhayo mid kale wuxuu yihi acrid can aljaahili safiihi fakulu maa qaala fahuwa fiihi maa dara nahru lfuraati yowma an khaada bacdu lkilaabi fiihi acrad ka jeedso can iljaahili wax magaradka asafiihi ee nacaskaa ka jeedso fa kulu maa qaala wax kasta uu ku hadlo fahuwa fiihi waa ku dhex jiraa isagay ku sugan tahay wax all wuxuu kugu sheego asagay ku sugan yihiin maa dara nahrulfuraati webiga furaat la yidhahdo ma dhibin yowman maalin an khaada inay dhex galeen bacdulkilaabi eyda qaar ka mida fiihi ay fii nahri furaat yani si kastoo wax kaaga sheego qof wax magara waxba ku yeeli mayso waxba ku yeeli mayso caydiisu iyo aflagaadadiisu kadalika mid kale wuxuu yihi ida naطqa الsafiihu falaa tujibhu fakhayru min ijaabatihi الsukuutu fain kalamtahu farajta canhu wain khallaytahu kamadan yamuutu idaa naطqa الsafiihu ka nacaska hadduu hadlo falaa tujib ha u jawaabin hadduu ku aflagaaday ha u jawaabin fakhayru min ijaabatihi الsukuutu fasukuutu aamuska ayaa khayrun ka fiican min ijaabati in loo jawaabo inaad ka aamustaa ka fiican fain kalamtahu haddii aada la hadasho farajta canhu waxaad ka faydeysaa wixii uu dareemayey caradii uu dareemayay baad ka faydeysaa wain khallaytahu haddaad oga tagtid oodan la hadlin yamuutu waa dhimanaya kamadan ciil buu u dhimanayaa oo qofku hadduu hadal kugu yidhaahdo oo waxba ka soo qaadan sada aad u egto saga tagto wuxuu isweydiinaya muxuu kugu jawaabi waaye macnaha wuu ku xaqirayaaba xataa wuxuu ku quri waaya inuu kula hadlo isagii baa dib isula hadlaya oo markaa caruba u dhimanayaaba marka wuxuu tilmaamayaa ha u jawaabin inaad markaasi aadan u jawaabin ayaa ka fiican tarku ljawaabi cala jaahili jawaab bay culimadu yidhahdaan qofka wax magaradka inaadan u jawaabin jawaab la-aantaas jawaab u noqonaysa sigaa isweydiinaya bal waxa laga yaaba inuu isgarto is yidhaahdo qofka wuxuu kaga aamusay yani wanaagiisaay tusinaysaa marka adiguna waa inaad aamustaayo xumaanta iska daysaa marka haddii qofka aada la hadasho waxa weeyaan farajta canhu wixii uu dareemayey caradii uu dareemayey ayaad ka faydeysaa lakin haddaad u aamusto wuu ku aflagaadaynaya afxumu kula hadlaya wuxuu doona ku hadlaya wamaada jawaabin xarub uu dhimanayaaba intaasaa ku filan tarku ljawaabi cala jahli jawaab mid kale wuxuu yihi walaqad amuru cala laiimi yasubunii famadaytu uma taqultu laa yacniini hadalka hore abyaadda hore shaafici baa markaas loo nisbeeyey idaa nataqa safiihu falaa tujibhu fakhayru min ijaabatihi sukuutu fain kalamtahu farajta canhu wain khallaytahu kamadan yamuutu mid kale wuxuu yihi walaqad amuruu cala laiimi yasubunii famadaytu uma taqultu laa yacniini yani waxaan soo marayaa buu yihi mid xunoo icaayaya yasubunii xaalu icaayayo famadaytu waan iska tagaa uma taqultu waxaan idhahdaa laa yacniini aniga iima jeedo ciduu la hadlayo aniga mahna cid kale ayuu la hadlayaa salaaxudiin asafadi wuxuu leeyahay yani markaasi qasiido waxaa ka mida wain buliita bishaksin laa khalaaqa lahu fakun kaanaka lam tasmac walam yaquli haddii lagugu imtixaamo lagugu beleeyo qof aan akhlaaq lahayn waxaad ahaataa midaan wax maqal oo kale asaguna waxba usan ku hadlin oo kale bimacnaa hadalkiis waxba ha u yeelin wax ictibaara ha u yeelin marka sheekhu macnahaas ayuu tilmaamaya wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wain jahiluu calayka kuwii wax magaradkahaa hadday markaa ficilkii juhaasha iyo waxmagaradka waxay samayn jireen hadday kugu sameeyaan faqul waxaa tidhahda salaama nabadgelyo dheh salaamu mutaaraka la yihahdaa nabadgelyo lacalaka sawfa taslamu waxaa la rajaynayaa sawfa taslamu inaad nabad gasho in facalta saa haddaad yeesho dhibkooda iyo xumaantooda waad ka nabadgelaysaa waman laka bisalaamati fi zamaanin tanaalu lcisma ilaa in cusimta waman laka ay waman yadman laka yaa kuu damaana qaadaya bisalaamati nabadgelyo ayaa kuu damaana qaadaya fii zamaanin xili zamankaasoo tanaalu aad gaaraysa alcisma nabadgelyo fii zamaanin zamaan zamaankaasoo laa tanaalu alcisma nabadgelyo aadan gaarayn ilaa an cusimta in lagu ilaaliyo mooyaane yani sheekh wuxuu tilmaamaya raximah allahu tacaala si kale ku badbaadi maysid waaa waxaad ku sugan tahay zaman yani waxaa weye cidda nabadgelaysa ay yarta marka si kale ku badbaadi maysid inaad dadka waxmagaradka isaga aamusta mooyaane inaad sukuudka sukuudka inaad laasimta mooyaane si kale ku badbaadi maysid marka sukuudka laazim oo dadka kuga xadgudbaya yani khalihim wa shanihim faraha ka qaad waxba ha ka soo qadan arrinkooda maxaa yeelay zaman waxaa lagu jiraa shartu ay badan tahay oo xumaantu ay badan tahay markaas cidda badbaadaysa cid badbaadaysa ma jirto ilaa man casamahu allah ciduu marka ilaahay ilaaliya mooyaane marka tanaalu lcisma tanaalu casma ayaa qoran nusqo kale waxay qoraysaa tanaalu alcusma bidami alcayn bidami alcayn alcusma sida markaas muxaqiqu uu tilmaamay wuxuu oranayaa cusmigaasna waxaa weeyaan masdaru casima alxayawaan alxayawaanu yacsim wahuwa ma kana fi diraacayhi aw ixdaahuma bayaadu wasaairhu aswad aw axmar waa xayawaanka labadiisa adin ama labadiisa diraac mid ka mida uu cad yahay midna uu madow yahay ayaa cusmiga la yidhaahdaa yuqaalu dabyun acsam wa farasun acsam waxay ku fasireen muxaqiqiinta qaarkood wa araada muطlaqu اlwucuul wucuulku waa goodirka baarka la yidhaahdo liannaha taskunu اljibaal wuxuu ohanaya marka saaxibu fatxi arazaaq wuxuu leeya wala cala almacna alawal aladi rajaxnaahu bifatxi alcayn alcasma tanaalu alcasma caynka in la fatxiyo ayaa awdax wa adhar wa aqrab lisiyaaqi albeyti wasaabiqihi walaaxiqihi limunaasabatihi almacna aldaahir bidaliili qowli naadim ila an cusimta ama almacna athani macnaha labaad oo ah ee alcusma in la yidhaahdo fafiihi bucdu waiqraaq yani macnaha fiican waxa wey in la yidhaahdo tanaalu alcasma oo markaa in ah casmiga loo jeedo dhowrsoonaan iyo badbaado ayaa loo jeedaa waman laka ay waman yadman laka yaa kuu damaana qaadaya bisalaamati nabadgelyo yaa kuu damaana qaadaya fii zamaanin waqti tanaalu ay laa tanaalu aadan gaaraynin alcasma badbaado aadan gaarayn ilaa in cusimta in lagu badbaadiye mooyaane ilaa in cusimta min allah xagga alle in laga badbaadiye mooyaane waxaad ku sugan tahay zaman cidda badbaadaysa ay yartahay wاlmacsuum man casamahu اllah wاlmarxuumu man raximahu اllah yani qofka la dhowray qofka dhowrsan waa qofka ilahay dhowray weeyaan ka loo naxariistana waa midka ilahay u naxariistay weeyaan walaa talbas bixayin fiihi daymun yumiitu اlqalba ila in kubilta wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala walaa talbas ha ku nagaanin bixayin xaafad ha ku nagaan xayigaasoo fiihi daymun dulmi uu ku sugan yahay ama magaalo dulmi uu ku sugan yahay ku nagaan yumiitu alqalba dulmigu yumiitu wuu dilaa dulmigu alqalba qalbiguu dilaa ilaa in kubilta ay ilaa in xubista in lagu xabisa mooyaane oo kabligu waxaa weeyaan alxabs kabala arajula xabasahu fii sijni aw hayrihi wa kabala alasiira ay qayadahu daymkuna waa dulmiga weeyaan marka macnuhu tilmaamaya waxaa weeye meel lagugu dulminaya ha joogin meesha doonto ha noqotee meel dulmi uu ku sugan yahay ha ku nagaan ay laa tamkat fi اlxayi اladii fiihi ظulm wahawaan faina kariima الnafsi caziizaha laa yaskutu calى الظulmi walaa yuqiimu biardi dulin waman lam yakun caziiza nafsi lam yata'alam min an yudaam waman lam yakun baطla ixtamala dayma rahbatan aw xirsa calى اlxayaa ha ku nagaan meel markaasi dhul lagugu dulminayo ha ku nagaani maxaa yeele qofka casiiska qiimaha leh kama aamuso dulmi kama aamuso kumana nagaado meel markaa dulmi uu ku sugan yahay qofka laakiin aan ahayn casiizu nafsiga kama xanuunsado in la dulmiyo ayib waman lam yakun batalan ixtamala dayma qofkaan ahayn mid markaa batala geesi ah wuxuu u dulqaataa dulmiga isagoo cabsanaya ama nolol markaa uu raadinaya darteed ayuu markaa ugu dulqaadanaya marka macnaha tilmaam waxa wey macnahaas meel lagugu dulminayo ha ku nagaanin maxaa yeelay qalbiga wuu dilaa dulmigu qalbiga waa dilaa qalbiga waa dilaa wuxuu ka soo reebay sheekhu ilaa in kubilta haddii lagu xabiso oo de adoo maxbuus ah tahay xaalka noocaas dee awood ma lihid wax awooda ma lihid laakiin haddaad awood leedahay waxaa weeyaan meel dulmi yan markaa uu ka jiro ha ku nagaanin xayigu qabiilka waa loo isticmaalaa xayun min axyaa carab baa layihaha qabiilo qabaaisha carbeed ka mid ah waxaa kaloo xayiga loo isticmaalaa xaafadana waa loo isticmaalaa wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala walaa talbas ha ku nagaanin bixayin xaafad ha ku nagaan xayigaasoo fiihi daymun dulmi uu ku sugan yahay ama magaalo dulmi uu ku sugan yahay ku nagaan yumiitu alqalba dulmigu yumiitu wuu dilaa dulmigu alqalba qalbiguu dilaa ilaa in kubilta ay ilaa in xubista in lagu xabisa mooyaane wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wagarib faatagarubu fiihi khayru washariq in biriiqika qad shariqta wagarib galbeed aad maxaa yeele fataqarubu qofku inuu markaasi uu gariib noqdo fiihi khayrun khayr baa ku sugan washariq xaggaasiyo bari aad in biriiqika in qad shariqta haddii aad ku margato biriiqika yan markaasi candhuuftaada wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah allahu tacaala mar haddii uu inuu ku nagaado meel dulmi uu ka jir mar hadduu tilmaamay maxaad samaynaysaa marka wuxuu sheekhu le hadaba isaga tag meeshaas isaga tag oo markaasi meeshaa dulmigu ku sugan yahay isaga tag meel macaasi iyo dulmi iyo xumaan ay ku sugan yihiin ha joogi fa yenbagii calayka alxirs calaa mufaaraqati ahli daymi walmacsiya waxaa habboon inaad ku dadaashid inaad isaga tagto ahli dulmiga iyo macsiyada oo aad aadid meel aad ku badbaadaysid waxaa loo deliishanaya in lasaga tago meelaha dulmiga xumaantu ay ka jirto waxaa loo deliishanaya xadiidkii ninkii boqolka nin dilay nin caalimu u tegey markaasuu weydiiye wuxuu yihi boqol nin baan dilay wax xala ma i haysaa markaasaa wuxuu ku yidhi isaga tag awalan meesha aad ku dishay boqolka wuxuu kula taliyey yacni man yaxuulu beynaka wa beyna towba adiga towbadda yaa idin dhexeeya bimacnaa towbadda waa lagaa aqbal towbadda waa ku furan tahay weeyaan towbadda waa lagaa aqbalaya laakiin talaan ku siinayaaye meesha aad ku dishay boqolka nin ha joogina isaga tag waa ardu suu waa meel xuna isaga tag waxaad aadaa dhulka meel heble aad meeshaas waxaa ku sugan dad wan wanaagsan yani markaas oo ilaahay caabudaya facbud illaaha macahu inطaliq ilى ardi kada wakada faina biha unaasa yacbuduuna allaha facbud illaaha macahum walaa tarjic ilىa ardika fainaha ardu suu taladaasuu siiyey orada waxaad aadaabiyo dhulkaas aad waxaa ku sugan dad ilaahay caabudo ilahay la caabud hana ku soo noqon dhulkaaga maxaa yeelay fainaha ardu suu waa meel xun weeye marka meesha haday meel xun tahay qofku inuu isaga tagaa maxaa yeele macsiyada la samaynayo xumaanta la samaynayo dhibaatada ka dhalanaysa caan bay noqonaysaa marka garbi iyo galbeed aad buu sheeku leh ama sharqi iyo bari aad meelaad ku badbaadayso tag meelaad ku badbaadayso tag nusqada kale waxay qoreysaa wagarib falgariibu lahu nafaaqun wagarib falgariibu lahu lahu nafaaq nafaaqun yani yani markaasi gariib noqo gariib noqo maxaa yeeley gariibku lahu nafaaq yani markaa waa qof meesha uu tago qiimo ku qof qiimo kule ayuu markaa noqonaya maka wuxu yihi waqad yakunu macna albeyti ixris calى mufaaraqati ahli اlhawaan wاduli walow fi akhir ramaq min xayaatik yani waxa weeyaan dadka duliga iyo xumaanta saaxiibka isaga tag walow yani markaasi aad ku sugnaatid meeshii ugu dambeysay nolosha wagarib yani markaasi yani garbi iyo galbeed aad fataqarubu taqarubku halkaasi galbeed in la aado fiihi khayru khayr baa ku sugan haddii meel kala aad weydo yani meel ka mid dhulka ilaahay aad washariq baryayso in qad sarikta haddii aad ku margato biriiqika candhuftaada saarad muqaribatan wa sirtu mushariqan shataana beyna mushariqin wa muqaribin ninka wuxuu yihi saarat muqaribatan gabadhii waxay noqotay mid garbi iyo galbeed aaday wa sirtu mushariqan ana bari baan aaday shataana beyna mushariqin wa muqaribin kala foga mid sharqi ku sugan iyo mid garbi ku sugan kala foga way kala fog yihiin macnuu waa saas weye marka safarkaas iyo fawaaidda laga helayo ayay markaas culimada qaarkood tilmaameen inuu qofku meesha xumaanta uu kala kulmo inuu ka tago oo uu ka safro safarka iyo marka fawaaidda laga helayo ayay markaasi qaarkood tilmaameen wuxuu yihi taqarab can اlawطaani fi طalab اlculaa wasaafir fafi اlasfaari khamsu fawaaidi tafaruju hamin waاktisaabu maciishati wacilmu waaadaabu wasuxbatu maajidin fain qiila fi اlasfaari dulu wamixnatu wqaطcu اlfayaafi wartikaabu اshadaa'idi famowtu اlfatىa khayru lahu min xayaatihi bidaari hawaani beyna waashin waxaasidi taqarab gariib noqo can ilawطaani wadankaaga gariib ka noqo fii طalab اlculaa yani markaa xaalaad raadinaysid sarayn wasaafir safar fafi lasfaari safarka waxaa ku sugnaaday khamsu fawaa'idin shan faa'idaa ku sugan tafaruju hamin hamigoo kaa faydma hamigioo kaa taga iyo murugadiioo kaa tagta waاktisaabu maciishatin iyo markaa inaad nolol hesho wa cilmun cilmi iyo wa aadaabun aadaab inaad kasbato wa suxbatu maajidin nin sharaf inaad la saaxiibto fain qiila haddii la yidhahdo fi lasfaari safarka waxaa ku sugan dullun dulinimo iyo wa mixnatun dhibaato iyo wa qaطcu lfayaafi dhul bahgooyo la jarayo iyo wartikaabu shadaa'idi dhibaatooyin qofka uu la kulmayo famowtu lfataa ninka dhalinyarada inuu dhinto ayaa khayrun lahu oga khayr badan min xayaati noloshiisa uu ku nool yahay bidaari hawaanin daar duli bayna waashin waxaasidin uu ku nool yahay mid wax isku diraya iyo mid xaasid ah intaad kuwa ku dhex nooshahay waxaa laguu qaataa adoo markaasi isaga taga marka wuxuu tilmaamay fawaaidda laga helay ayuu tilmaamay fawaaidda laga helayo ayuu tilmaamay tafaruju hamin waiktisaabu maciishatin wa cilmun wa aadaabun wa suxbatu maajidin yani arrimahaas ayaa markaa laga helaya ayib qaar ka mid ah ayaa markaa cagsi ka dhigay waxay dhahan safarku waa laga fiican yahay waxayna tilmaameen markaas waxyaalaha lagala kulmayo ayay tilmaameen wuxuu yatakhalaf can ilasfaari in kunta caaqilan labiiban fafi lasfaari cashru masaa'ibi tadakuru ahlin waibticaadu axibatin watashtiitu awqaatin wawaxshatu ghaa'ibin waitlaafu amwaalin waidhaabu raaxatin waihmaalu abnaa'in watadyiicu waajibin وإرهاق جسم وانتقاص عباadة نصحت بhذا بعد طuل تجاaربي wxuu leeyahay تkلف isaga har can الأصفاaر sفرka isaga har in kunta caaqilan haddaad tahay mid markaasi caqli leh labiiban caaqil ah faفi الأصفاaرi sفرka waxaa ku sugnaaday caشhru masaaئiba toban musiiba ku sugan تadakuru أhli أhlkeeda xusuusanayso وابتiعاadu أحibati saaxibadii kuwi aad eclayd oo ka fogaanayso kuwa aad jeclayd oo aad ka fogaanayso wtashtiitu awqaatan waktigiio markaasi kaa kala tegaya aw axshatu haaibin markaas haaibkii oo cidlo dareemaya kii maqnaa wa itlaafu amwaalin maalkiioo baaba'aya wa idhaabu raaxatin raaxadiioo kaa tegeysa wa ihmaalu abnaa'in caruurtiioo markaa dayacmaysa wa tadyiicu waajibin waajib oo dayacayso wa irhaaqu jismin jismigiioo markaasi dhib dareemaya wa intiqaasu cibaadatin cibaadadiio nuqsaan markaas cibaadadiisa qofka ay nuqsaamayso nasaxtu bihada kaasaan kugu nasteexeeyey bacda duuli tajaaribi anoo markaa tijaabooyin badan sameeyey ayaan markaasi arinkaa kugu nasteexeeyey buu le marka safarku haddii uu khayr iyo wanaag yahay oo markaa cilmi lagu kasbanayo iyo wanaag basi kuma sugna wuxuu qoray alkhatiib bakhdaadi kitaabu ku magacaabay alrixla fii alabi اlxadiid in loo safro in markaa dalab la dalbayo xadiidka iyo cilmiga in loo safro markaasa wuxuu ka waramayaa dadkii safarka galay laga soo bilaabo ambiyaa اllahi wa rusuluh ambiyada ilaahay nabiy lahi muuse calayhi الsalaam uu ka safray meeshii uu joogay majmac اbaxrayn buu u safray asagoo markaa doonaya inuu khadir la kulmo iyo markaa ciddii ka dambeysay way safreen marka safarka haddii wanaag iyo khayr lagu soo helayo basi kuma sugna laakiin markuu yahay bilaa macni iska soco markay tahay xaalka noocaas way marka marka uu madmuum ka noqonayo wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala falaysa الzuhdu fi اdunya khumuula لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخاaرا كنت أنت فليس الزهد زهدgu muسan ahاaنi في الدuنيا aduنka dhexdiisa musan ahاaنi khmuلا qarsooni isqarin qofk in isqariyo لأنتa adigu waxaa tahay الأميiru أميir baa tahay بها ay فيها adunyada إذا زahidta hadaad زاahid noqoto wlow فوق الأميiرi wlow تkunu hadaad ahaan lahayd فوق الأميiرi amiirka ka sareeya fiiha ay fi dunya adduunka sumuwan xagga markaa sarayn iyo waftikaaran agga faanka ama wartifaacan agga saraynta kunta anta adaa noqon lahaa sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala wuxuu ka waramayaa zuhdiga wuxuu leeyahay sheekhu zuhdigu maahan qofku inuu yahay khaamil khaamilku waxaa weeyaan waa qofka iska qarsoon oo markaas cidu aysan aqoonin kaasaa marka khaamil la yihahda khaamil marka zuhdigu sidaa maahan zuhdigu waxaa weeyaan haddaad zaahid dhaba noqon lahayd adaaba amiir noqon lahaaba laa zuhdu fi dunya bitarki xalaali mubaax wa idaacati اlmaal walaakina الzuhda fi dunya an takuna bima fii yadi اllaahi awhaq minhu bima fii yadik waan takuuna xaaluka fi اlmusiibati waxaaluka ida lam tusab biha sawa wa an yakuuna maadixuka wadaamuka cindaka sawa yacni wuxuu sheekhu leeyahay zuhdigu maahan inaad xalaash isaga tagto ood maalkii dayacda maaha zuhdigu waxaa weeyaan an takuuna maa fii yadi illaahi awthaq minhu bima fii yadik inaad kaga kalsoon tahay waxa gacanta ilaahay ku sugan waxa gacantaada ku sugan xaalkaagu markay musiibo kugu dhacdo iyo markaad caadiga tahay oo musiibo aysan kugu dhicin xaalkaagu waa inuu siman yahay ayib ibnu teymiya raximah اllahu tacaala wuxuu ku fasiray zuhdigu tarku maa laa yuxtaaju ilayhi min addunya waa qofku inuu isaga tago waxa uusan u baahnayn adduunya inuu isaga tago kaasaa waxaa la yidhahdaa zuhdiga xaqiiqada ama zuhdiga dhabtaa waa kaas weeyaan tarku maa laa yuxtaaju ilayhi min addunya waxaan addunya loo baahnayn qofku marka inuu isaga tago ama tarku yani qofku waxa uusan u baahnayn inuu markaa iska daayo kaasa waxaa la yihahdaa zuhdi zuhdigu maahan qofku inuu markaas guri intuu galo hoos ka soo xidho inuu halkaa ku dhex jiro oo halkaa uu ku sugnaado fii xayaatihi sidaa zuhdi maahan ayib wuxuu sheekhu leeyahay haddii amiirka cid ka saraysa hadday jirto qofkaa amiir ka sareya aduu noqon lahaa cidda ka saraysa amiirkaa aduu noqon lahaa marka zuhdigu waxaa weeyaan in uu qofku wixii markaasi adduunyada aan wax tara lahayn inuu iska daayo wixii asaga wax u tarayana inuu markaasi ku mashquulo kadaalika wixii aakhare wax u taraya inuu ku mashquulo kaasa markaa zuhdiga xaqada ah waxaa la weydiiyey ninka la yihahdo xaatim alasam ayaa waxaa la weydiiyey calىa maa banayta amraka fi اtawakul tawakulka arinkaaga maxaad ku dhistay markaasa wuxuu yihi calىa khisaal arbaca afar arimood baan ku dhistay arinkayga calimtu ana risqii laa yakulhu gayrii faطmaأnat bihi nafsii وcalimtu ana camalii laa yacmalhu gayrii faana mashغuul bihi وcalimtu ana اlmowta yaأtiinii bakta faana ubaadirhu وcalimtu أnii laa akhluu min cayn اllaahi faana mustaxyin minhu wuxuu leeyahay afar arimood baan ku dhistay tawakulkayga waxaan ogaaday risqigayga inuusan cunayn cidaan aniga ahayn naftayda marka way xaasishay mar haddaan ogaaday risqigayga aniga mooyaane cid kale inaysan cunayn wixii la ii qoray aniga mooyaane cid kale inaysan cunaynin naftaydu way xasishayoo fakerkii faraha badnaayo addunya aan ka fakerayey wuu yaraaday waayo waxaan ogahay wixii ilahay aniga ii qoray cid kale inaysan cunayn inuu meel ii yaalo maray noqoto inaan cunayo waxaan kaloo ogaaday camalkii aniga laiga doonayey inaysan cid kale samayneyn oo cid kaloo iga qabanaysa bedelkayga inaysan jirin asaga waan ku mashquulsana waxaan ogaaday geeridu inay ii imaanayso si kada ah waan u degdegayaa oo inta geeridu ii imaanin baan camalkayga u degdegayaa waxaan ogaaday ilaahay markaasi inuu i eegayo oo marna aanan ka qarsoomi karin anugu waan ka xishoonayaayo wax alla wixii markaasi xumaana oo alla ka caraysiinaya waan iska ilaalinayaa marka waa macno markaasi aad u wanaagsan macnaha marka uu tilmaamayo falaysa zuhdu zuhdigu muusan ahaanin fi dunya adduunka dhexdiisa khumuulan khumuul muusan khumuulkan waa yani markaasi camal la-aan iyo qarsoodi taasi maaha la anta adigu alamiiru amiir baa tahay biha ay fiiha adduunka idaa zahidta haddaad zaahid noqoto adaa amiir ah walow fowqa alamiiri takuunu walow takuunu haddaad ahaan lahayd fowqa alamiiri amiir korkii mid ku sugan amiir mid ka sarrey haddaad noqon lahayd fiiha ay fi dunya sumuwan xagga saraynta iyo waftikhaaran agga faanka ama wartifaaran xagga saraynta kunta anta adaa noqon lahaa bimacnaa hadday jirto cid ka saraysa amiirka adaa noqon lahaa fain faaraqtahaa wa kharajta minha ilaa daari salaami faqad salimta wuxuu leeyahay wain faaraqtahaa adduunka haddaad faaruqdo oo wa kharajta minha aad u baxdo adduunka aad ka baxdo ilaa daari salaami daarti jannada aad u baxdo faqad salimta waa nabad gasha wuxuu sheekhu tilmaamaya raximah اllahu tacaala hamigaagu waa inuu yahay inaad markaasi badbaado oo adduunka aadan ku fitnoobin hamigaagu waa inuu arrinkaa yahay adoo saalim ah oo nabadgelyo ku sugan adduunka haddii aad ka baxdo ood aakharo tagto waad nabad gashay haddaad adduunka ku fitnoobin yani waxaad ku sugan tahay khayr iyo wanaag ayaad ku sugan tahay wax kastoo adduunka ku soo gaara dhib kastoo kugu dhacaa dhib ma leh mar haddii aakharadu ku badbaado axad salaf ayaa waxay culamadu yihaahdaan wuxuu ahaa aqrac arasi timihiisu miday xiiran yihiinoo timo muusan lahayn abrasna wuu ahaayo baras xanuunkaa baras ku qabe waana indhala ah labada adimood iyo labada gacmoodna wuxuu ka ahaa mashluulo nin wuxuu ahaa xanuunka sharalka ku dhacay adimadiisi gacmihiisa way qalaleen wuxuuna oran jiray alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btuliya bihi kaiira miman khalaq wafadalanii tafdiila waxay mahadi u sugnaatay allaha iga caafiyey waxyaalo fara badan oo dad badan lagu imtixaamay oo iga saraysiiyey khalqi fara badan allah iga saraysiiyey allahaasay mahadi u sugnaatay nin baa soo maray marka markaasa wuxuu ku yihi mima caafaak acmaa wa abras wa aqrac wa mashluul fa mima caafaak waxaa tay mid indhala waxaa tay baras baa kugu dhacay timahaagii way tageen adimadaadii iyo gacmahaagii midna ma shaqaynayaan bal maxaa lagaa caafiyey markaasa wuxuu yihi wayxak yaa rajul jacala allahu lii lisaana daakiran wqalba shaakira wabadana calى اlbalaaءi saabira yaniyahu all wuxuu ii yeelay all wuxuu isiiyey qalbi carab ilaahay xusaya iyo qalbi ilahay umahadnaqaya iyo badan yan markaas ku sabraya markaa masaaibta mara waxba iga maqnaba wax iga maqan intaaba hadduu ilaahay isiiyey wax iga maqan ma jiraan marka wuxuu tilmaamayaa mar haddii aad adduunka badbaado diintaadu ay ku nabad gasho waxba kama maqna fain faaraqta haddii adduunka aad faaruqdo ama wain faaraqta nusqada kale wain faaraqta adduunka haddaad faaruqdo adduunka ka tagto oo wa kharajta minha adduunka aad ka baxdo ilaa daari salaami daartii nabadgelyada aad u baxdo maxaa daarusalaam loogu bixiyey waa jannadii weeyaane daarusalam waxaa loogu bixiyey lisalaamati ahliha can kuli alamin wa aafa dadka halkaa tegey waxay ka nabadgaleen xanuun iyo aafo dhan bay ka nabadgaleen walisalaamatiha hiya min alaafaati wاlnaqaa'is alatii dukira fi dunya waxay ka nabadgashay aafaadka iyo nuqsaanta ku sugan adduunyada way ka nabad gashay waa daaru naciim waxaa lagu oranaya ahlu jannaha ina lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada waina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abada waina lakum an tancamuu falaa tabasuu abada waxaa idiin sugnaaday inaad weligiin aad tihiin kuwa caafimaad ku sugan oo weligiin markaa xanuun idinku dhici mayo inaad weligiin nicmo ku jiraysaan xumaan iyo wax markaasi faqri weligiin arki maysaan weligiin waad noolaanaysaan dhimanna maysaan saasa- saasaa lagu ohanaya ya ahla janna ina lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada waina lakum an tancamuu falaa tabasuu abada sowaadix maha wuxuu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam alla wuxuu ohanaya xadiis qudsi nabi maxamed baa ka soo warinaya xadiis qudsigaasi acdadtu licibaadiy asaalixuun acdadtu licibaadii asaalixiin waxaan u diyaariyey addoommadayda wan wanagsan waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waqra'uu in shi'tum falaa taclam nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun marka nicmadaa qofka helaa adduunkii hadduu mar nabadgelyo ooga tago mar hadduu janno tago yani markaasi wax ka maqan ma ay jiraan fain faarakta haddii aad faaruqdo adduunyadii oo wakharajta minha aad ka baxdo adoo nabad galay ilaa daari salaami daaru salaam oo jannadii aad tagto faqad salimta waad nabad gasha wain akramtahaa wa nadarta minhaa biijlaalin fa nafsaka qad ahanta wain akramtahaa haddii aad karaamayso nuskhada kale wain karamtahaa haddii aad sharafto adduunyadii oo wa nadarta fiiha aad eegto biijlaalin weyneyn aad weyneynaysa aad ku eegto fanafsaka faqad ahanta waxaad ihaanaysoo duleysay nafsaka naftaadii waa duleysay sheekh wuxuu leeya raximah llahu tacaala adduunka ha ku eegin il sharaf ha ku eegin yacni addunyada wax qiimo leh maaha maadaama ay tahay waxaan qiimo lahayn yani waxa weeyaan il qiimo leh ha ku eegin dayib hamigaaga yaysa noqon oo hamigaaga hamiga aakhare ha noqdo hamigaaga hamiga aakhare ha noqdo nabigu calayhi salaatu salam wuxuu ku ducaysan jiray laa tajcal iddunya akbara hamina walaa mablaqa cilmina allow ha ka yeelin adduunyada hamigeenna iyo murugadeenna waxa ugu weyn oo markaasi aan hamino adduunya ha ka dhigin walaa mablaqa cilmina cilmigeenna meesha uu gaarana adduunya ha ka dhigin marka eh, wuxuu sheekhu tilmaamaya raximah llahu tacaala adduunyada ha karaamayn il weyneynna ha ku eegin eh, mar haddii saa laakiin aada yeesho oo adduunyada ay kula weynaato fa nafsaka qad ahanta naftaada waad ihaanaysay naftaada waa duleysay wain akramta xadiiskuna wuxuu tilmaamayey man kaanat idunyaa hamah qofka hamigiisu adduunye ay tahay shatata allaahu calayhi shamlah ilahay arrinkiisa waa ka kala tuuraa arrinkiisa ilahay waa ka kala tuuraa wa jacala faqrahu nasba caynayh faqrigana waxaa loo saara labadiisa indhood baa loo saaraa adduunna kama helo ilaa maa kutiba lah wixii ilahay u qoray mooyaane wax kale kama helo cagsi qofka hamigiisu yani marka aakhare uu yahay wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waman kaanat ilaakhiratu hamah qofka hamigiisu iyo murugadiisu aakhare ay tahay aakhare un ka fakaraya ayib jamaca allahu calayhi shamlah ilahay arrinkiisa waa u kulmiyaa amuurihiisa umuurihiisa arrimihiisa ilahay waa isu keenaa wa jacala ghinahu fii qalbih ilahay qalbigana wuxuu u dhigaa hodontinimo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laysa alghinaa bikasrati alcarad hodontinimadu maahan qofku inuu maal badan haysta maahan inama alghina hina nafsi qofku waa in nafta hodan ka yahay marka qalbiga ilahay hodan ka dhiga qalbigiisa ilahay hodan ka dhigaa adduunyadan waxay u timaadaa wahiya raaqima iyadoo yani markaasan duleysan iyadoo duleysan bay u timaadaa marka qofka hamigiisu waa inuu u badiyaa xagga aakharo waa inuu u badiyaa wa in akramta haddii adduunyadii aad karaamayso ama wa in karamta haddii aad karaamayso oo wa nadarta aad eegto minha ama fiiha adduunyadii aad eegto biijlaalin weyneyn ay binadari ijlaal yani markaa nadar weyneyn baad ku eegtay fa nafsaka naftaada qad ahaanta waad ihaanaysa waa duleysay naftaada waa duleysayoo markaas dulinimo kuma dhiman duli kuma dhimana wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala jamactu la- eh, jamactu laka anasaa'ixa famtathilha xayaataka fahiya afdalu ma mtathalta waطawaltu alcitaaba wazidtu fiihi liannaka fi lbaطaalati qad atalta wlaa tأkhud btaqsiiri wasahwi wakhud biwasiyatii laka in rashadta jamactu laka waxaan kuu soo aruuriyey annasaa'ixa talooyin baan kuu soo aruuriyey ee famtathilhaa ku dhaqan xayaataka ay mudata xayaatika intaad nooshahay fahiya nasaa'ixdaasi afdalu ma mtathalta waxaad samayso oo waxa ugu fiican sheekh wuxuu khatimayaa nadmigiisibuu khatimayaa maadaama gabaygu uu naseexo iyo talo ahaa wuxuu sheekhu leeyahay wax alla waxaan talo iyo naseexo waxaan hayey waan kuu soo aruuriyey mar haddaan kuu soo aruuriye maxaa lagaa doonaya famtailaha dee samee ku camal fal oo fuli culimadu waxay yidhahdaan annasiixatu aklaa maa yubaacu wa yuhabu naseexadu waxa lasu hibeeyo ama la- yani markaasi qofka uu iibsado waxa ugu qaalisan naseexa ugu qaalisan talo inuu qofku ku siiyo qof kula taliyey waa qofku siiyey eh, wax qaaliya ku siiyey weeyaan culimaduna waxay yidhahdaan man nasaxaka faqad axabak qofka kula taliya waa qofku jecel waman daahanaka faqad khashak qofkan kuu nasteexayn oo dantaada aan kaala talin waa qof markaa ku qishay weeyaan waa qof ku khayaanay weeyaan marka abu isxaaq alalbiri wuxuu leeyahay abubakarow wax alla waxaan tala hayay waan kuu soo kulmiyey waxaa lagaa doonayaa inaad fuliso ood ku camal fasho intaad nooshahay ku camalfal talooyinkaas maxaa yeelay wax aad samayso waxa- waxaad ku camalfashay waxa ugu fiican talooyinka aan ku siiyey jamactu laka waxaan kuusoo jamciyo kuusoo aruriyey annasaa'ixa talooyin famtailhaa nasaa'ixda iyo talooyinkaasi yani markaa samee oo fuli xayaataka ay mudata xayaatika inta aad nooshahay fahiya nas- nasaa'ixdaasi afdalu ma mtahalta waxaad samayso ood ku camal fasho waa midda ugu fiican wa tawaltu waxaan dheereeyey alcitaaba canaanti waan dheereeyey wazidtu fiihi waan ziyaadiyey lanaka maxaa yeele adigu fi lbataalati ay cadam camal shaqo la-aantii ayaad qad dalta dheeraysa yani sheekhu ka cudaarin wuxuu leeyahay eh, citaabkii canaanta waan kugu dheereeyey oo naseexadan ku siinayey waan dheereeyey naseexo dheer baan ku siiyey waana ziyaadiyey xadkii waan dhaafiyey sababtu waxay tahay inaan saa yeelo waxaa igu kalifay yani waxa weeyaan waxaan ku arka adigiyo bilaa macno u nool waxa weeyaan albataala waxa weeyaan yuraadu biha alhazalu walbail adoo noloshaadu ay tahay bilaa macno ay tahay ayaan ku arkay bilaa macno adoo u nool ayaan ku arkay bimacnaa qof eh, noloshu aysan qiimo lalahayn oo iska socda oo markaasi wixii loo abuurtayba aan fahamsanayn inaad tahay ayaa iga kaa muuqata marka inaan dhabta kuu sheego xaqada kuu sheego ayaa ii muuqatay taasaa marka igu kaliftay inaan hadalka dheereeyo wailaa waxaa kugu filnaan lahaa in yar baa kugu filnaan lahayd in yar ayaa kugu filnaan lahayd marka eh, taasaa markaa kaliftay buu sheikhu leh watawaltu waan dheeriyey alcitaaba canaanti baan dheeriyey wazidtu fiihi waan ziyaadiyey citaabkii canaanti liannaka maxaa yeelay adigu abubakarow ee qad adalta waxaad dheeraysay fi lbataalati bataalidaad dheeraysay bataaladu waa camal la-aanta weeyaan ayib laakiin hadda wuxuu ujeedaa ciyaartii iyo lahwigii ayaad markaa ku fogaatay saasa ana nasaxada u dheereeyey falaa taakhud bitaqsiirii wa sahwi wakhud biwasiyati laka in rashadta falaa taakhud ha qaadan bitaqsiiri aniga kagaabintayda iyo wa sahwii ilowgayga halmaankayga wakhud biwasiyati qaado taladayda laka adiga in rashadta aan adiga kula talinayo in rashadta haddii markaasi hanuun aad doonaysid yani wuxuu sheekhu leeyahay haddii aad igu aragto anoo aniga laftaydu xoogaa ka gaabis ugu jiro abu isxaaq haddaan ahay haddii aad igu aragto anoo xoogaa ka gaabinaya wixii layga doonayey ha eegin taqsiirkayga iyo ka gaabintayda ha eegin waxaad eegta taladaa eeg aan ku siiyey naseexada eeg naseexadaas adiga ku anfacaysa taqsiirkan iyo ka gaabintan aan sameeyey oo wax aniga markaasi iisoo noqonaya wey adiga waxba ku yeeli mayso adiga wax wax ku taraya talada aan ku siinayo naseexada aan ku siinayo ayaa adiga dantaadu ay tahay taa samee laakiin aniga waxa aan samaynayo iyo haddii markaasi anigu laftayda aanan samaynin dhanka ha eegin oo ha oran adigu maxaad u samayn weyda ha oran sawaadix maaha laazim maahan waa sida fiican qofku waxa qof dadku u sheegay asagu inuu uga horeeyo waa sida la doonayo wey laakiin hadduu qof wax kuu sheego asaguna uu samayn waayo yani adiga waxaa ku yani dantaadu waxay tahay inaad qaado taladaas iyo naseexadaas qofkani hadduu qaadan waayo asagu hadalka uu sheegaya asagu hadduu qaadan waayo dee waxba ku yeeli mayso dee waxaa wax ku taraya taladaas wax ku taraysa marka sheekh wuxuu leeyahay falaa taakhud mise qaar falaa bay qorayaan qaarna walaa falaa taakhud ha qaadan qaarna waxay qorayaan falaa taqrur ha ku dagmin bitaqsiiri ka gaabintayda iyo wasahwi ilowgayga iyo halmaankayga ayib wakhud waxaad qaadataa biwasiyatii ta- ya- dardaarankayga qaado laka adiga aan kula dardaarmayo in rashadta haddii markaa hanuun aad doonaysid haddaad hanuun doonaysid dardaaranka ha ka tegin waqad ardaftuhaa tiscan xisaanan wa kaanat qabla daa miatan wa sita waqad ardaftuhaa waxaan fangeliyey oan ka daba keenay tiscan sagaal xisaanan wanaagsan wa kaanad waxay ahayd qabla daa kaa ka hor waxay ahayd madkuurkaa ka hor waxay ahayd miatan boqol iyo wa sitan lix bay ahayd nusa qaar waxay qorayaan waqad ardaftuhaa sitan xisaanan wa kaanat qabla daa miatan wa sita meesha tiscan sheekhu ina leeyahay wuxuu leeyahay sitan xisaanan iyadoo markaa boqol iyo lix ah ayaa lix laga dabageeyey marka wuxuu ka soo bilaabayaa abyaaddii markaasi boqol iyo lix markuu tilmaamayo waxaa weeyaan beytka aan soo marnay oo ahaa wagarib faataqarubu fiihi khayru washariq in biriiqika qad shariqta intaas waa boqol iyo lix weeye iyadoo marka boqol iyo lix ah baa waxaan ka daba keenay lix beyd baan ka daba keenay waqad ardaftuhaa sitan xisaanan marka boqol iyo lix haddii lix lagu daro boqol labiyo toban bay saa ku noqonaysaa waqad ardaftuhaa waxaan ka daba keenay qasidadii tiscan sagaal baan ka daba keenay xisaanan wanaagsan wa kaanad waxay ahayd qabla daa kaa ka hor waxay ahayd miatan boqol iyo wa sitan lix bay ahayd iyadoo boqol iyo lix ah ayaan sagaal ka dabageeyey wasali ammaan rabbi yaa rabbi rabbiyow waxaad ammaantaa calaa tamaami rusuli rususha kii taam yeelay allow ammaan wa citratihi qaraabadiisana ammaan citradii alkariimati wanaagsan maa dukirta inta lagu xuso wuxuu ku khatimay sheekhu raximah اllahu tacaala abyaadiisa saliga nebi maxamed alayhi salaatu asalaam iyo markaa lagu salinayo nebi maxamed alayhi salatu salaam iyo aalkiisii ayuu markaas ku khatimay waana sidii markaa caado u ahayd in markaa culimadu saliga iyo markaas xamdiga iyo markaasi ay ku khatimaan kuna bilaabaan wasali allow amaan wasali amaan rabbi yaa rabbi rabbiyow calaa tamaami rusuli rususha kii taam yeelay allow amaan wa citratihi wa calaa citratihi waxaad kaloo ammaantaa aalkiisii ammaan alcitratu waa naslu rajuli wa rahtuhu wa cashiiratuhu waa faraca ninka reerkiisa markaa nebiga qaraabadiisa ammaan citradii alkariimati wanaagsaneyd maa dukirta inta markaa lagu xuso ibnu qayim raximah llahu tacaala wuxuu tilmaamay afartan mowduc in ka badan oo markaa nebiga salligiisa calayhi salaatu salaam ay mashruuc tahay in markaa lala yimaado si gaara waxay mashruucu tahay maalinta jumcaha ah in markaa nebiga salligiisa calayhi salaatu salaam la badiyo ajar iyo abaal weynna waa lagu helayaa siduu nebigu noo sheegay calayhi salaatu salaam man sallaa calaya salaata waaxida sala allahu calayhi biha cashraha qofka hal mar igu saliyaa ilaah baa toban jeer ku salinaya qofka hal mar igu saliyaa ilaah baa toban jeer ku salinaya marka ajar weyn baa lagu helayaa marka qofku saliga waa inuu badiyaa maalmaha weliba jumcaho kale waa inuu si gaar u badiyaa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu salaam salaadiina badiya fa ina salaatakum salaadiina waa laysoo bandhigayaa buu nebigu yihi calayhi salatu salaam waa la ii keenaya anoo halkaa jooga baa la ii keenaya hebel hebel ayaa markaa kusoo kugu saliyey baa la oranaya marka qofku waa inuu saliga nebi maxamed badiya calayhi salatu salaam halkaas ayay ku dhammaatay manduumadii سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته